wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa dhagax dhigay xafiiska mashruuca abaartire kaas oo laga hirgelinayo gudaha xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ee magaalada kismaayo munaasabadda dhagax dhiga oo lagu qabtay xarunta wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska iyo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar kamida mas-uuliyiinta kale dowladda wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed xuseen barake ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa uu yahay mashruuca abaartire iyo shaqooyinka lagu qaban doono xaafiiska cusub ee la dhagax dhigay dhismihiisa mashruucani waxaa weeye mashaariicda wol bankiga aan la wadno ee biyaha quseeya wey laba mashruuc baan wadnaa labadaa mashruucba waxaa ku jira agab kala duduwan oo biyo ah oo la rabo in ama ceelal loogu qodo ama lagu dayactiro ama wara noocaasa waxaan markaa ka dhalatay dadkii howlwadeennada ahaa ee sida hadda tiimkani garab taagan ah markii aan shaqaalaysiinay inay meelay ku shaqeeyaanba aan weyn dad tiro badan baa wasaaradda ka shaqeeya oo ama injineera leh ama technical leh marka xafiiskana waa hore la dhisay sideed qoluu ka kooban yahan u malaynaya isagoo dhanba kadib xafiisyada kalaan dhisnay xaggan weerhouseka ilaa iyo afar xafiisa ku dhex jira way anfici waayeen tiimkii iyo dhammaan howlwadeennadii marka mashaariicdaasi ayaa marka waxaan ku darsannay conceptiya way injineerka iyo tiimka qoreen oo ah in la helo bal office dadka howlwadeennada ah saddex sano wax gaaraya waanu daba soconnay in xafiiskan lasoo abruuf gareeyo oo fankiisii la helo waxaa aad nogala shaqeeyey wasaaradda howlaha guud injineeradeeda oo qayb ka ahaa requirementiga in dhulkii la testigareeyo ciiddii la testigareeyo foundationkii la testigareeyo marka finally adigu markii wol bankigii iyo tiimde kala duwan oo ku shaqa leh shaqooyinkan abruufaladoodii ay soo dhammeeyeen processkii ayaan maanta waxaan u taagannahay dhagaxdhigii shaqaduna way bilaa nimankan odayaasha ahee kontraktarka ah ee dhisi doona bildinka ayaan ku wareejinaynaa annagu marka waxaa noo soo baxday inaan barakici doonno muddo bil iyo laba iyo saddex inta shaqadaa laga dhammaynaya dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska jubbaland ayaa injineerada dhisaya xarunta la dhagax dhigay kula dardaarmay inay dhisaan xaafiis tayale waa dhismahan hadda aan taagannahay oo wasaaradda ay degan tahay qaybtan hadda dhisan qayb lamid oo la saarayo waxaan keliya oon anu ku daraya oon leeyahay injineerada iyo tiimka dhismahan aan rabno inay dhisaan waxa ugu muhiimsan oo aan kala dardaarmaynaa waa kualitiga dhismaha la dhisayo waxaa batibiryahan dambe dhismayaalinta la dhiso cimrigoodu usan aad u waarin oonu badnaanin marka waxyaabaha ka wasaarad ahaan aanu kontraktarka ku dabageli goon waxaa ka mid a dhismaha iyo kualitiga uu yeelanayo waa shayga koowaad idinka markaad beri dhistaan waa iskaga tegaysaan idinka iyo doonarka iyo kulligiin laakiin wuxuu u hadhayaa dowladda jubbaland taas ayaa ah mas-uuliyadda koowaad oo dowladda saaran inay ilaaliso dhismaha cusub ee lagu soo kordhinayo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa qayb ka qaadanaya qorshayaasha ay wasaaraddu ku dardargelinayso arrimaha horumarinta biyaha